wareeg kale oo ka mid a doorashada baarlamaanka ayaa maanta lagu qabtay magaalada baydhabo halkaasi oo lagu qabtay doorashada lix kursi mukhtaar maxamed cotosha ayaa soo diray warbixintan
lixda xildhibaan ee ku fadhiyay kuraasta maanta la doortay ayaan ku soo laaban waxaana inta badan xildhibaanada maanta la doortay ay ahaayeen dhallinyaro laba ka mid a xildhibaanada maanta baydhabo lagu doortay waxay ahaayeen golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi maxamed cali ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisu yahay hoob boqol toddobaatan iyo siddeed wuxuuna helay toddobaatan cod halka musharaxii la tartamayey bilo xasan cabdi uu helay shan iyo labaatan cod waxaana hallaabay hal cod aadan maxamed cali ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisu yahay hoob laba boqol konton iyo saddex wuxuuna helay toddobaatan cod halka musharaxii la tartamaya cabdiqaadir ibraahim buulle uu helay kow iyo labaatan cod waxaana hallaabay hal cod gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada nuurudiin ibraahim ayaa ku dhawaaqay natiijada waxaa codeeyey oo codadkooda si toosa u dhiibtay sagaashan iyo laba ergo waxaa hallaabay codad wadarta codadka hallaabay waa hal cabdiqaadir ibraahim bulle wuxuu helay labaatan iyo kow cod halka aadan maxamed cali uu helay toddobaatan cod sidaas awgeed waxaan halkan ka caddaynayaa anoo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga hirgelinta doorashooyinka koonfur galbeed siid in mudane aadan maxamed cali uu yahay ku guulaystaha kursi nambar xildhibaan golaha shacabka laba boqol konton saddex
axmed sheekh maxamed mashruuc oo ka mid ah golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisa uu yahay hob konton wuxuuna helay codod gaarayay siddeetan cod halka musharaxii la tartamayey maxamed ibraahim aadan uu helay afar iyo toban cod waxaana hallaabay saddex cod xildhibaan mashruuc ayaa la hadlay ergooyinka doortay waxaa kaloo kursigan ku madelaa oo hadda goob doorashada u tahay baydhabo shacbiga koonfur galbeed meel kastoo uu joogo mukhtaar maxamed guuleed oo isaguna ka mid ah golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisu yahay hob boqol siddeetan iyo saddex wuxuuna helay siddeetan iyo saddex cod halka musharaxii la tartamayay xuseen cali aadan uu helay lix iyo toban cod xildhibaan mukhtaar guuleed ayaa markii la doortay kadib waxa uu la hadlay v o eda anuu magaagaeyey mukhtaar maxamed guuleed waana e xildhibaanka dooran ee kursiga hoob boqolsiyeetisade eedeedan ka faraxsane geek intii beele kursigaas la hayti cod caqlibeeliyo isyang run ahaantii dareenkay malha koobo koru waa dareen farxadeedu insha allah kursiga anageeka guulaysadana beeleleh iyo reer koonfur galbeed iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedna waliba sadaacadda oo cadaalada ayaan ka adeegi doona haddi ilaha did insha allah maxaad ku qorshaysan marka afarta sano soo socota
afartan hadareerto wala in qorshaysana intii aan awoodey oo karaanka intii aan qobadu gaar ahaan deegaanada aan ku jeeda ama aan matalahayo ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sadiida gobol intii aan arrimaha bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka aan walbadan ku qobado maadaama aan ahay markii horeba lan ku tirsanahay bahda waxbarashada insha allah waliba ku shaqayn doona marka sida deegaanada koonfur galbeed ee arrimaha bulshada iyo qeybiyo aan muqaada laha horumarinteeda jaamac taqal cabaas ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisu yahay hob laba boqol iyo soddon wuxuuna helay codad gaaraya toddobaatan iyo toddoba cod halka musharaxii la tartamaya cabdi cali cumar uu helay labaatan iyo saddex cod ismaaciil iidow maxamed ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisu yahay hob laba boqol toddobaatan iyo shan wuxuuna helay toddobaatan iyo kow cod halka musharaxii la tartamaya cabdisataar xasan cali uu helay lix iyo toban cod waxaana hallaabay saddex cod doorashada koonfur galbeed ayaa maraysa heer gabagaba ah waxaana magaalada baydhabo ku haray saddex iyo toban kursi oo qaar ka mid ah horaanta isbuuca soo socda la filayo in la shaaciyo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo